Haweenka Soomaaliyeed ayaa kaalin muuqata ka qaata dib u dhiska dalka iyo arrimaha la xiriira horumarinta bulshada iyagoo kaalin firfircoon kaga jira ganacsiga iyo siyaasadda. Haweenka Soomaaliyeed oo soo maray marxalado adag intii uu burburka ku jiray dalku ayaa kaalin libaax ka qaata maareynta nolol maalmeedka qoyska iyaga oo qabta shaqooyin kala duwan. Haddaba guddoomiyaha haweenka gobolka Jubbada Hoose Marwe Faadumo Aadan Kateela ayaan ka wareysanay kaalinta ay haweenku kaga jiraan horumarinta bulshada iyo dib u dhiska dalka waa runtaa horta intii burburka dhacay soddon iyo dhowrka sane burburka jiray waxa shaqaynaya ee hoosha qabanaya ilmaha korinaya ee nolosha gacanta ku haysay waxay ahaayeen haweenka soomaaliyeed haweenku waxay ka shaqeeyaan amniga ay ka shaqeeyaan badqabka haweenka ay ka shaqeeyaan nabadda ay ka shaqeeyaan isdhexgalka bulshada ay ka shaqeeyaan nolosha qoyskana way ka shaqeeyaan macnaha nolosha qoys markaan ku leeyahay gabadha suuqa fadhido miiska fadhido ama baqaarka fadhido waa gabar waxay halkaa ka shaqaysana waxay aadi waxay u geynaysaa ilmihii shaqooyinka tirada badan oo lagu soo kordhinayo nolosha haweenka ee ilmahooda ay ku soo kordhinayo iskuulka iyo dugsiga inay ka bixiyaan lacagtooda waxbarashada asaasiga noocay ahaato inay ka bixiyaan aabbihii oo guriga fadhiya laftiisa inay biilaan intaba haweenka sanadkan awooddaas qaatay ilaah baa awood leh waxay ka qayb qaleen siyaasadda bay ka qayb galeen oo barlamaankii wasiiradii iyo golihii baarlamaanka ay ka wada qayb qaleen waxaa kaloo ka qayb qaateen inay xafiisyada dowladda goboleedka jubbaland hadduu agaasimo yahay agaasimo waaxeed shaqooyinka hoose kulli gabdhaha ay bartaan heer jaamacad inay gaareen imtixaano u galaan ku baasaan heer fiican hadda aan marayno oo sidii shalay aan ahayn hadda labada kun saddex muxuu ahaa toban iyo labada iyo toban iyo kow labaatan iyo kowga aanan ahayn oo hadda meel fiican aan marayno haweenka waxay kusoo kordhiyeen ganacsiyo awal wuxuu ahaa ganacsiga raggaa iska lahaa hadda ganacsiga waxaa iska laha haweenka baqaaray leeyihiin dhismayaal bay keensadeen gabdhihii ay dhisayaan moolal bay dhisayaan qaalahoodii oo dhan magaalada ay kusoo siyaadeen bilicda magaalada ay ka qayb qaateen inay ganacsiga u noqdo ganacsiga muuqdo oon ganacsi rag loo daba fadhiyo ahayn oo ganacsi haweenka ay leeyihin oo magaalada ka jiro ayagana isi maalgeliyaan oo isi wada shaqeeyaan haweenkana ay ka sameeyeen ururo inta badan barnaamijka waxaana baray hay-adda s w s c inaan ganacsigeena ururino ayuutooyin samaysano dhaqaale samaysano kadibna ganacsiga soo bandhigno oo aan ganacsi waaweyn samaysano ilaahay ama haddaa iskale waxaa iska lehed hay-addaas shaqada inta badan nala qabatay annaga innagana waxaan ka faa'iidaysanay waxaan samaysanay muxuu ahaa ganacsi baan samaysanay gabdhihi si ay isu maalgeliyaan ayaga ana dhaqaalaha maanta aan haysto adaan ku siinayaa adna qofka aan sii siinaysa qofbu qof buu sii siinayaa dhaqaalaha ay urursadeen bay heer ku gaareen nolol fiicanna maanta ay ku marayaan aqoonna ay ku heleen waxbarashana way ka heleen oo xagga ganacsiga waxbarasho aqoon bay ka samaystay waa loo tababaray lacagtina way barteen si loogu shaqayn lahaa way barteen marka ganacsiga gabdhaha reer jubbaland gaar ahaan degmadan kismaayo meel fiican buu marayaa maanta horta gabdhaha inay xil qabtaan hadda sanadooyinka dambe xilal bay qabanayeen oo wacyigelin badan oo aan ka helnay hay-adaha ka mid aheyd xagga dowladda jubbaland lafteeda wacyigelin badan baan ka helnay hadda konsolkii baa taagan oo degmooyinka in laga dhisaa waxaa kaloo taagan dowlad goboleedka jubbaland doorashooyinkii iyo doorashooyinka dalka mar dhow dhici doona hadduu ilaahay idmo gabdhaha way diyaargaroobeen inay ka helaan xubno ka helaan oo xildhibaano ay noqdaan hadduu ilaahay idmo kan dowlad goboleedka iyo kan ee heer muxuu ahaa konsolada degmooyinka iyo xataa heer faraar hataa inaan usii tartanno waan qorsheheena wuu yahay waxaa arrimaha keenaya wacyigelin badan oo aan samayno dadka oo lagu booriyey inay gabdhaha indhaha soo kala qaadaan ay hore u socdaan maadaama ay wax barteen gabdhihii jaamacadaha ay barteen dugsi sare barteen inay xilal qabtaanna ay ku daraan oo ay garab istaagaan gabdhaha la isgarab istaago la isdhiirigeliyo la isboorriyo hanka gabdhaha macna sare loo qaado